bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna waxaay ku beegantahay labada bisha afaraad sannada laba kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idin hayana waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya oo gudoomiyaha shirka guddiga joogtada ah golaha shacabka kaasi oo looga hadlay dib u eegis lagu sameynaya ajandaha kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in ciidanka booliska soomaaliyeed uu bilaabay qorsho cusub oo lagu adkaynayo ammaanka magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa kulan la qaatay dhallinyarada gobolka bari ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waxay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay kala wareegeen deegaano horleh oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose islamarahantana xoojiyey howlgallada ka caalamkana waxaa ka mid ah dhegaystayaal madaxweynaha toddobaatan jirka ah ee dalka aljeeriya oo xilkiisa murunka dhaliyay cabdulcasiis butufliiqa oo oggolaaday in xilka uu ka dego
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa gudoomiyey shirka guddiga joogtada ah golaha shacabka kaasi oo looga hadlayay dib u eegis lagu sameynayo ajendaha kulanka golaha shacabka sida warkan uu ku faahfaahinayo ibraahim guudle isxaaq kulanka saddexaad ee guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana kulanka goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabduuli sheekh ibraahim muudey galeen habdhowrka iyo xogayaha guud ee golaha shacabka waxay xubnaha guddiga joogtada ee golaha shacabka ee aada uga hadleen ajendaha kulanka golaha shacabka oo dib u eegis lagu sameeyey iyo sidoo kale shuruucda kale hortaala golaha shacabka ee baarlamaanka dalka sida uu gabagabada kulanka kadib uu warbaahinta qaranka u sheegay cabdikariin xaaji cabdi buux oo ah xogayaha guud ee golaha shacabka
maanta oo ay tahay taariikhda kowdii abril waxaa villa hargeysa ka dhacay guddiga joogtada kulankiisii saddexaad waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa ajanduhu ahaa oo laga hadlayay waqti badan lagu qaatay waxa weeye dejinta ajandaha golaha shacabka ayaa aada looga hadlayay oo dib u noqosho dib u eegis lagu sameynayay mana aha wax mar keliya ah waa wax mar walba duruufuhu se u socdaan loo bedelo oo kolba la eego wixii socon kara markaasi taas baa horta qodobka ugu weyn ahaa waxaa kaloo laga hadlay oo isna ajandaha ahaa kooramka baarlamaanku inuu golaha shacabka aanu kooramka golaha shacabku in la ilaaliyo oo saacaddii loogu talagale la yimaado cid kastoo joogtaa timaado qofkii shaqo ku maqan iyo qofkii xanuun ku maqan mooyaane ay yimaadaan oo kooramka aada loo ilaasho ayaa maaragtay qodobka labaad ahaa waxaa kaloo guud ahaan laga hadlay xaaladda dalku uu hadda ku jiro guud ahaan baa laga hadlay oo guddi walba hay-adday qaabilsan tahay howlaheeda ayay ka hadashay waayo guddi walba horjoogteen waxay ku leedahay ama saddex afar wasaaradood marka guddi walba yani marka lagu leeyahay xaaladda waddankaa laga hadlayaa hadday difaaca tahay hadday nabadgelyo tahay haddii ay tahay dhaqaale haddii ay tahay horumarka kale dee wasaaradaha ku shaqaleh ee hoos yimaada ma aragtay korjoogteynta guddiyada kala duwan ayaa laga hadlayo laysxoog laysxoog wareysanayay marka maanta wuxuu ahaa kulanku kulan intaas saddexdaa ajenda ah waa mahadsanti
ibraahim gudle isxaaq raadiah iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta villa hargeysa muqdisho
mahadsanid guudle ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in ciidanka booliiska soomaaliyeed uu bilaabay qorshe cusub oo lagu adkaynayo ammaanka magaalada muqdisho ciidamo aad u fara badan ayaa lagu arkaya xaafadaha iyo wadooyinka magaalada muqdisho si ay uga hortagaan falalka gurcan ee kooxda al-shabaab axmed cumar muuye ayaa faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali keere oo ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshayaasha amniga ee lagu xaqiijinaya amniga magaalada muqdisho mudane xasan cali keere ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan uu rajeynayo in amniga caasimada laisku haleeyo isagoo shaacabka qaliiska ay bilaabeen qorshayaal amniga lagu xaqiijinayo si looga hortaga dad
in booliska soomaaliyeed uu bilaabay qorshe cusub oo lagu dardargelinayo sugidda amniga caasimadda waan mar dhow rajaynayo inuu midho dhal noqon doono waxaa kaloona iyadana idiin xaqaajinayaa inay ciidamada xoogga dalkuna ku howlan yihiin howlgallo lagu xoojinayo sugidda amniga caasimadda waxaa markaa marag madoonto ah inuu yahay mas-uuliyad wadareed uu qof waliba oo naga mid ihi doolay marka iyadoo oo ay ciidamadeennu ku howlan yihiin howlgallo baaxad leh oo lagu baacsanayo argagixisana haddana muwaadin walba waxaa laga rabaa sidii gabadhii halkan soo istaagtay inuu doorkiisa qaato
dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheere ayaa ka hadlay qorshayaasha xukuumadda ay ka leedahay dhab heshiisiinta bulshadeed taas oo u gogol xaaraysa tiirarka ugu waaweyn ee dowladnimada dhabu heshiisiin ummadda soomaaliyeed inay hesho waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee hiigsiga dowladda iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay sidoo kale xukuumadda diyaarisay hannaanka dhabu heshiisiinta qaranka howleedkiisii fulineed oo dhammaystiran ka go-an inaan ka shaqaymada ummadda soomaaliyeed kana midho dhalinno
dhinaca kalena ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ballaaran ka wada deegaano ka tirsan gobollada dalka soomaaliya gobolka shabeellada hoosena waxa uu ka mid yahay goobaha howlgallada ay ka socdaan oo ciidanku deegaan horle ay kala wareegeen kooxda al-shabaab maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa faahfaahinaya
waa mahadsantaa cali axmed cali cabdulqaadir ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay aada u laba jibaareen sidii wararkeena hore aad kula socotay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ee kuwaas oo ay ka wadaan gobolada dalka soomaaliya saacadihii ugu dambeeyey caligo howlgalladii ugu ballaaraa waxaa laga sameeyey gobolka shabeellaha hoose deegaano ka tirsan ciidanka qaranka waxay la wareegeen iyo caanoole oo hoostaga degmada afgooye kana tirsan gobolka shabeellaha hoose sidoo kale de ciidanka weli waxay kusii siqayaan deegaano kale oo argixisada al-shabaab ay dhibka dadka ku dhibaateeyaan oo dhulka miyiga ah ku yaala waryahaga maxamed xasan cali national oo howlgalkaas ku welinaya ciidanka ayaa waxa uu soo sheegaya sidoo kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose arinta cajiibka ah waxay tahay caliyow in ciidanka deegaan kasta oo ay u dhowaadaan ama dhinaciisa ay ku jihaystaanba in argagixisada al-shabaab ee ku dhuumaalaysan ciidamada idkaanada ku sugan ay ayaguna si farxadle ay kusoo dhaweeyaan sidoo kale caliyow akhbaaraadka ugu dambeeya gobolka shabeellaha hoose naga soo gaaray waxay sheegayaan wariyaasheena ciidan in ciidamadu ay wadaan sidoo kale sahay gargaara oo ay ugu talagaleen dadka ay dhibaateeyeen ciidanka dadka deegaanada miyiga ah ku nool kuwaas oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka dulqaadeen heeryada argagixisada al-shabaab marka ciidamadana waxaa ka go-an sida saraakiishaba ee horey uga sheegeen qalabka warbaahinta qaranka in guud ahaan deegaanada ay ku dhumaaleysanayaan argagixisada ay ka saaraan oo cagta ay mariyaan sidoo kalena waxaa jirta cali oo argagixiso badan oo ka tirsan al-shabaab oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay gacanta kusoo dhigeen kuwaas oo loo soo gudbiyey magaalada muqdisho saraakiisha ciidanka dowladan ay ku holanyihiin dhowaan inay usoo bandhigaan warbaahinta marka taa laga gudba sidoo kale waxaa jirta argagixiso badan oo ayagu go-aansaday in ay ciidanka xoogga isku soo dhiibaan sidii maalin dhoweedba aan bulshada usoo gudbinay horjoogihii argagixisada al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose qabihii gaarka ahaa ee waardiyaha u ahaa kaas oo ayagu si dhuumaaleysi ciidanka qaranka isugu soo dhiibay kadib markay arkeen in argagixisada al-shabaab ugu weyn ee u jiraan oo keliya iyadoo tallaabooyinkaasna wax sal iyo raada aysan ku lahayn diintaeegaan maleeshiyaadka iyo hor ilaa hadda ciidanka isku soo dhiibay dhegeystayaasheenana maruba howlgallada halkay marayaan si toos ayaan ugu soo gudbi doonaa caliyow aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal maxamed kaafish raadiyo muqdisho oo inoo sharaxayay howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo kulan la qaatay dhallinyarmaanka horumarkan ay uga qayb qaadan lahaayeen madaxweynaha puntland ayaa socdaal dhanka ku maraya deegaano ka tirsan puntland waryahayaga cali axmed sheikh ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa xalay madaxtooyada boosaaso kulanka qeybaha kala duwan ee dhallinyarada gobolka bari kaan ahaan kuwa boosaaso kulanka uu madaxweynaha la qaatay dhallinyarada ayaa waxaa qeyb ka ahaa maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowlad goboleedka puntland ciidanka boliiska ee puntland xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boosaaso iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlo looga hadlay waxaana uu yidhi waxaan caawa noo qabsoomay shir uu madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani la yeeshay dhammaan haldoorka dhallinyarada aqoon-yahaniinta iyo qeybaha kale ee dhallinyarada shirkaasi waxaa looga hadlayay xaaladda amniga ee boosaaso iyo sidii laysaga kaashan lahaa xagga horumarinta iyo sidoo kale arrimaha quseeya dadweynaha iyo qaabka ammaanka loo wajahayo shirkaasi wuxuu madaxweynuhu ku faahfaahiyey qorshaha xukuumadda ay hiigsanayso sidoo kale dhallinyaradu waxa ay soo jeediyeen aragti ay ka qabaan amase aragtida ay qabaan waxyaabaha ay kusoo biirin karaan dowladda iyo tusaalooyin kale oo uu sheegay in dhammaantood ay yihiin kuwo aada u qurux badan oo dhandhinacyo badan anfacaya sidaas ayuu yidhi duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir oo ka warbixinayay waxyaabaha sida gaarka ay uga hadleen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani oo boosaaso ku sugan ayaa waxa uu sidoo kale kulamo la qaatay saraakiisha ciidanka amniga ee boosaaso kaas uu kala hadlay xaaladda amniga iyo sida dhanka amniga loo xoojin karo
iminkana muqdisho waxaa si habsamila u soconayaa howlaha isxilqaan oo lagu dhisay xarumaha danta guud iyadoo maanta maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan ololaha isxilqaan stuudiya waxaa ku sugan wariyahayaga cabdirasaaq xaaji sulaymaan oo u qaabilsan warbaahinta qaranka ololahaasi cabdirasaaq bal inoo sharax wararkii ugu dambeeyey cali aada baad u mahadsan tahay wejigii afraad ee hay-adaha dowladda gaar ahaan wasaaradaha lix iyo labaatanka wasaaradood ayaa maanta la rajeynayaa in uu soo gabagaboodo sida laga warqabo waxaa laga soo gudbay oo wejiga afraad ka horeeyey saddex weji oo hore dabcan saddexdii weji oo hore waxa ay hay-adaha dowladdu ay la soo kulmeen shaqooyin kala duwan waxaana ay xoogga saareen saddexda dhisme ee kaabiga isku haya waa tiyaatarka qaranka iyo maktabadda qaranka iyo sidoo kale madxafka qaranka ka fogeyn saddexda goobood ayaa waxay ahaayeen goobaha dalka ugu muhiimsan ayay ka mid yihiin waana kaabiga isku hayaan saddexda dhisme dabcan haddii ay dib u howlgalaanna waxa ay door muhiima ay ka qaadan doonaan horumarka dalka soomaaliya
maanta marka waxaad ka warantaa hawsha ololaha isxilqaana ee maanta iyo cidda ka qayb qaadanaysa
cali ololaha maanta waxaa ka qayb qaadanaya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo noqonaysa wasaaradii lix iyo labaatanaad ee hay-adaha wasaaradaha dowladda soomaaliya waana wejiga afraad ee hay-adaha dowladda marka dabcan waxaa harsan wejiga afraad dhowr hay-adood baa harsan oo ay ka mid yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale garsoorka iyo kale guddiyada madaxa bannaan sida guddida dib heshisiinta iyo guddida xuduudahoo kale hay-ado caynkaas baa harsan markaa waxaa loo gudbi doonaa oo la sugayaa in la gaadho wejiga shanaad ee hay-adaha dowladda oo dabcan isaga laftigiisana lagu dhisi doono hadday xarumahani dhammaadaan xarumo kale
aad buu u mahadsan yahay waryahayaga cabdirasaaq xaaji sulaymaan oo inooga warbixinaya halka uu maraya ololaha isxilqaan oo maanta ku qoran shaqaalaha iyo maamulka wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya kulan looga hadlaya xoojinta wada shaqaynta shacabka iyo hay-adaha ammaanka ayaa lagu qabtay degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir taasi oo loogu talagalay in markaasi lagu dhiirigeliyo qorshaha amniga nuur siciid tahliil ayaa ka waramaya
kulan looga hadlayay dardargelinta amniga iyo wada shaqeynta hay-adaha ammaanka iyo shacabka ayaa lagu qabtay degmada xamarweyne kaas oo ay kasoo qaybgaleen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka saraakiisha hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada xamarweyne waxaana kulankani soo agaasimay maamulka degmada kulanka ayaa ujeedkiisa ahaa xoojinta amniga iyo wada shaqeynta ka dhexeysa laamaha amniga iyo bulshada iyadoo dadweynihii kasoo qaybgalay kulankani ay su-aalo dhowr ah oo amniga quseeya ay weydiiyeen saraakiisha ammaanka iyo mas-uuliyiintii goobta ku sugneed gudoomiyaha degmada xamarweyne cabduqaadir maxamed cabduqaadir ayaa ka hadlay ujeedka kulankani
wuxuu ku saabsan yahay bulshada inay weydiiyaan booliska degmada xamarweyne baahiyahooda amni hadday noqon lahayd caqabadaha ka haysto dhanka amniga iyo sidii ay ula shaqayn lahaayeen booliska ayagoona rabo in su-aalo weydiiyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta bartamaha laftarkiisa si bulshada loogu qanciyo baahiyahooda sida hadday rabaan in saldhigga laba qof hadday isdacweyso markay isdacweeyaan meesha la geenayo kow lagu bilaabayo waa saldhigga
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma camar jaketi ayaa ku bogaadisay bulshada reer xamrweyne in ay xoojiyaan kaalinta ay ku leeyihiin nabadda
ciidamada qalabka sida dhammaantooda naftooda iyay u hubeeyeen iyagoo u hubeeyeen inay dadka dalka iu daafacaan eena u dhaarteen marka hadday naftooda hibeeyeen inay ku dhintaan ama ku dhaawacmaan ee u libisteen dariiska dareeskay wataan ee ku dhaarteen annaga bulshada aan garanno ciddiina cadowgana dili lahaa inaan ka hortagno aan sheegno guriguu ku jiro ama meeshuu taagan yahay aan kula dagaalno aan goobta uu asaga joogo aan rabno inaan tagnaa loo baahan yahay ma ahano asaga na soo beegsado noo yimaado buliiska haddaanan annaga u sheegin meeshay cadowga ku jiraan asaga keligiis maxma arkaayo gudoomiye ku-xigeenka amnigiiyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa ka jawaabay qaar ka mid ah su-aalihii amniga quseeyey oo ay dadweynaha weydiiyeen maamulka gobolka iyo laamaha ammaanka waxyaabaha halkan aa u nimid ay ka mid tahay inaan dhegaysanno cabashada shacabka ay qabaan si aan uga jawaabo caaga bulshadana waa joogtaa insha allahu filmaantii wax filima ah oo horumarka magaaladan ka qayb qaadanaya cid hoostaagi karta ma jirto waxaan ku ammaanayaa guddoomiyaha cusub waa soo dhaweyna waan u hambalyana ilaahi aan u fududeeyay xilkiisa waa nin degmadan hore uga soo shaqeeyey yaqaana baahida degmada ay qabto wuxuuna runtii asaga iyo ciidanka iyo taliyahaba ay habeen walba ka shaqeeyaan laamiyaday taagan yihiin ciidamadii hordal kala qaybgalayaan waxaa idiin muuqata isbeddel cusub inuu jiro annaga ciidankeena ciidan sharaf leh oo karaamo leh oo naftooda loo horabay kii ku dhex dhuunta oo wax foolxun ku dhex sameeyana tallaabo sharci mafarsana laga qaadaya haddoonan waa maasantihiin waxaan isku ognahay inaa ciidanka booliiska la shaqaysaan soo maha ballan ma tahay ciidankana waxaan ka rabnaa inay idinkaga jawaabaan maasantiin
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa munaasabad soo dhoweyna waxay u sameeyeen senator mune cumar xasan oo iyadu ku sugan dalkaasi maraykanka cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray cumar xasan oo ka tirsan xildhibaanada golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maalmahan safar shaqa ku joogtay dalka maraykanka ayaa waxay xaflad soo dhoweyna oo ay soo aabuleen gobolladii qaranka soomaaliyeed ee hibanuura iyo cadan axmed kaahin loogu qabtay hoolka harwanaag ee ku yaala bartamaha magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka dadkii ka soo qaybgalay xafladda lagu soo dhoweynayay xildhibaanada mano cumar xasan oo wejiyadooda laga dareemayay farxad ayaa dhankooda waxay cabirayaan dareenkooda ku aadan soo dhoweynta xildhibaanada mano cumar xasan minnesota waa gobol aan ruux madow iyo muslimiinta lagu dhibin xildhibaano mudan iyo madax baan ku leenahay waxaad maahir noqotaa maskaxdaadu furantaa marka magaca soomaaliya ummadaadu mid ay tahay haddaan nahay mujtamacii minnesota deganaa waxaan nahay mid qudha oo magacyaal ma kala lihin waxaana kuu markhaantiya madaxdii timaadaba martigelinta suuriyada maso yaan ka wada nahay adna maanta nala arag oo mahadsantahay xildhibaan aad bay aad baan ma aragtay aan ugu faraxsanahay inaan caawa horta kusoo dhaweyno gabar nooga timid ma aragtay halkaas iyo federaalkii caawa farxad bay ii tahay muna cumar xasan inaan halka aan kusoo aan xildhibaanada kusoo dhaweeyo kusoo dhawow xildhibaanada muna cumar xasan oo ka tirsanaan jirtay bahda warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa aada uga mahad celisay dhammaan dadkii kasoo qaybgalay kulanka iyo weliba qabanqaabiyaashii oo kale ahaa hiba maxamed nuur hiba hiba nuura iyo cadar axmed kaahin inaan u mahad celiyo allaha weyn subxaana watacaala inagu sumay caafimaad inaynu halkan ku kulanno isaga ayaa mahad u sugan tahay kun jeer iyo ka badan marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaashay saaxiibaday fanaanadayda abwaanadayda hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo walaashay igu qaali ah oo garabkayga kale ah fanaanadayda abwaanadayda majaajiliistahayga walaashay cadar axmed kaahin ayaan rabaa inaan iyadana aan si weyn ugu mahad celiyo
dadkeennu ha israaco ilaahu dhibaatada inaga saar ilaahu qaraxyada inaga baabii ilaahay wadnahana caddaada ee qarax naga jooji soo jira ma noolee qarni weliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan sida faadmo hirad ay wariyayaasha uga daba dhasheen hadba kooda sarakca waxaa sahayda uga taga kii horuu sagootiyey waa la sagootiyey qolooyinkan wariyayaashan qolooyinkana soo biiray siyaasiyintuna waa sidaasoo kale muunay soo dhowow sidoo kale maamo faadimo hiire qaleeyax oo ahayd gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqotay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa xildhibaanadu aada ugu mahad celisay shaqadii ay ummadda u soo qabatay iyadoo sheegtay inay inay ku daweyn jirtay waqtiyadii ay barnaamijyada daadahan jirtay gabadha aan ku daydo saxaafadda igu dhashay igu barbaarisay walaashay maamaday faadimo hirid waxaan leeyahay waad mahadsan tahay iyadoo darkaysaan siday u soconayso xilligaa waxay u timi oy xilligaa oo xilli dambe ah ay u joogtaa waa dal jacayl iyo soomaali jacayl
waa ima qashii ima dadaali barnaamijyadaad qaban jirtay oo dhan baan qaban jiray maqashida hadday noqoto idhayada hadday noqoto niisyada hadday noqoto brograamada kale waad mahadsantahay halkaana soo gaarsiisay maamo faadimo hiirad qaliyax ayaa dhankeeda waxay tafta ugu xirtay xildhibaanada dhambaal salaan ah inay ka gaarsiiso madaxda qaranka soomaaliyeed ee ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare xasan cali khayre munay waxaad salaan diran naga gaarsiisa kal iyo laaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xasan cali khayre waa aada iyo aad baan anugu uga dambeeya aan u jeclahay salaan naga gaarsiin walaalay baarlamaanka iyo markaad isu timaadaan waxaad tidhaahdaan minnesota waxa weeye meesha dowladda laga jecel yahay midnimada soomaaliyeed laga jecel raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanay akhbaaraadkii caalamka madaxweynaha wadanka madaxweynaha waayeelka ee dalkaasi aljeeriya cabdulcasiis butufliiqa ayaa ku dhawaaqay in xilka uu ka degayo ka hor siddeed iyo labaatanka bishan abril aynu ku guda jirno sida ay sheegtay ama ay baahisay wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi aljeeriya e p s qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha wadanka aljeeriya ayaa lagu yidhi in madaxweynuhu uu qaadi doono tallaabooyin lagu hubinayo in hay-adaha dowladdu ay sii shaqeeyeen xilligii kala guurka is-casilaadda madaxweynaha wadanka aljeeriya ayaa imanaysa kadib markii taliyihii militariga wadankaasi aljeeriya genaraal axmed gayd saalax uu ku baaqin baarlamaanka wadankaasi xilka ka qaada madaxweynaha oo uu sheegay inuusan gudan karin waajibaadkiisa shaqo maadaama uu xanuunsanayo aadna da u noqday tan iyo bishii febraayo shacabka dalkaasi aljeeriya ayaa dhigaya mudaharaadyo looga soo horjeeday in madaxweynaha wadankaasi aljeeriya xilka ka degay cabdilcasiis butufliiqa oo siddeetan iyo laba sano jir ah uu markii shanaad xilka u tartamo doorashada la qorsheynayay inay dhacdo bisha soo socota abril waa inay dhacdo bisha abril sida uu dhigayo dastuurka wadankaasi waxaa bedeli doona madaxweynaha iscasilaya gudoomiyaha golaha aqalka wakiilada ee baarlamaanka wadankaasi aljeeriya kaasi oo xilka hayn doona muddo sagaashan maalmooda kadibna waxaa la qaban doonaa doorasho madaxtinimo ee ka dhacda wadanka aljeeriya cabdilcasiis batufliiqa waxa uu dalka aljeeriya soo xukumayay ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii waxaana lagu xusuusan doonaa inuu soo afjaray dagaalkii dhiig badan ku daatay u dhexeeyey militariga wadanka aljeeriya iyo xisbiyada islaamiga dalkaasi aljeeriya warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinla socodsiinayey anigoo cali cabdulqaadir cali waa inagaynta idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga mar kale farsam yaqaan cabdisalaan yare a idinku duwo